dhibaato xooglaan ka dhacday shalay shalay kow saac xilliga wax dhaceen toban iyo kow saac oo galabnimo aheed biyaha hirka badda camal waaye biyaha hirka hora socdo biyihii dhoonta dhex maadaysa ganacsataa wateen oo dadkaas ka baahan wax kagata isle marka biyihii toban kow saac markay socdeen shan qofood iyo soddon looro ogan leeyahaa saareed shantii qofood soddonka loor waa degda doontaa la degda badday hoos u gashay biyihii hoos u gashay markay hoos u gashay shalay ilaa xalay saan u dadayeynay haddaan tomaniyo lama saacday kaan kasoo tegay iyadoo ninaa la helay nina waa maqan yahay weliba ku maqan yahay doonti iyo ninba waa maqan yahay doonti maxati waa laleeyahay doonta rogmatay xaggee ka timid meesha ay u socotayna maxaa nooga sheegi kartaa guddoomiye doonta ay ka timid doonta waxay ka timid jowara badarka baabuurka soo dhaweeyey waa soo qaaday waxayna ku socotay meel la yidhaha gaaleefay ku socotay meeshay ka raaca laga raacan cumar saana la yidhaha marka cumar saana ka shareecatay ujeeday meel la yidhaha gaaleefay ujeeday marka biyaha sii maraysa dhexdan sii maraysa waa markay degeyso marka meesha aad noo sheegtay oo biyaha fatahaada webiga dadka dhibaatooyinkaasi ay kala kulmayaan magaalada jowhar xagede uji xagee u jirtaa jowhar adiga waxay u jirtaa labaatan kilomitr camal amba soddon soddon kilomitr soddon meelahaas soddon meelahaas ayaa u jirtaa soddon marka dadkan hadda doonta ila rogmatay oo labada qof oo la la-yahay ma dadkii ganacsatada mase waa dadkii deegaanka maxay yihiin dad deegaanka oo badarka wax ka raba waayo oo dadkana badarka wax ka qaataan u baahnay waayo oo danu hayso oo badarkaas hadda badarkii dadka degeenba dadka maca dadka dad baahan waayo badarkaaba la la-yahay wax lagu qaadana lama haayo waa wixii la raaca waa un doon doontina saasa xaalka yarahay biyaha dee bad bad camalay u kacaayaan dabayshaasaa kacayso doonta waa degta marka badarkii rar ka saarahay iyo dadkii la degta marka maxaa laga soo badbaadiyey intaa ka warqabto
waxa waxaa shan shan qofaa laga soo badbaadisha ay agabkii saarnaana doon kale oo agabka saaraay badarka saaraay wixii saaraay iyo doontiba waa maqan yihin waa dhulka iyo nin waa la maqan yahay haddaan hallaan niman ka helnay oo weliba niman oo lasoo laga keenay meel laado cadalo laga keenay aadasay u dadaayaan oo badmaxiin hasay u dadaayaan xalay ay kale maqribkan ay keen hal nin ka heleen ninkan waa ku maqan yahay weli marka dhibaatadan biyaha fatahaada ee deegaanka ay ku hayaan ilaa intee ayay soo jireen guddoomiye waxay soo jireen meeshan biyahan afarti waxay nagu soo shantii bay nagu soo baxeen marka waa nagu socdaan afar sano ay nagu socdaan biyahan afar sano ay nagu socdaan meel dadka u ciir u baxaya meel loo ciirsana waa laleeyahay dadkina daruufay ka daba keentay wax haddaan oo garab qabadana lama haayo laakiin uun ilaahay xaggiisan wax ka rajeeyeynaa mihii wax lagu lagu qaraabo lahay wax loo kici lahayna saasay biyihiin nagu yihiin marka waxay u baahan nahay heedaha samafalka in warkay cad la gaarsiiyo maaragtay xalkeena la gaarsiiyo ilaahay amarkiisa ayna ku dhacda arrintaana marka dadka maxay noloshooda ku tiirsan tahay mar haddii dhulkii ay deganaayeen biyo sidaa ay dhibaato ugu hayaan nolosha marka maxaa ku tilmaamayaad waxay ku tiirsan yihiin dadka waa dadka waxaa yeeleen waxa waa kala kala qaraabto ninba meel u qaraabtay nin waxau jira beledka xamalo ilmo ilmo ka meel uga tegay meelo dhil uga tegay kaasoo dad xamar u qaraabtay dad meel jawri usoo qaraabteen magaalooyinka loo kala qaraabto maayane walax oo hadda aan lagu tiirsan yaho la sheegi kara ma jiraan marka haddii aad noo sharaxdo deegaanka balcaano waa dhul noocee ah ma dhul beeraleya ma dhul daaqsinta maxaa nooga tilmaami kartaa guddoomiye dhulkan dhul beeraaliya dadkan beer qodatay ahaayeen afartan sideeda tuula beeraaliy waayey marka beerihiina socdo nin un malaayo biyaha ka dhex dabta iyo nin un meelaha saas ugu aadamaayana wax kaloo lahaayana ma jiraan marka sidaa daraadeed waxa waaye waxaan haddan haddii ba aad tihiin qoladii maarka marka noo faasiyaysay waxaan idinka codsanayn inaa gaarsiin heegaas marka anaa gaarsiin dhibaato nayo anaa gudisan oo u baahana